mahmaahyadii cutubka labaad wiilkaygiiyow haddaad erayadayda aqbashid oo aad amarradayda qalbigaaga ku haysatid si aad dhegta xigmadda ugu dhigtid oo aad qalbigaagana waxgarashada ugu qabatid haddaad wax kala garashada ka daba qaylisid oo aad codkaaga waxgarashada kor ugu qaadid haddaad iyada u raadisid sida lacagta oo kale oo aad u doondoontid sida maal qarsoon markaas waxaad garan doontaa rabbiga ka cabsashadiisa oo waxaad heli doontaa aqoonta ilaah waayo rabbigu isagaa bixiya xigmadda oo afkiisa waxaa ka soo baxa aqoonta iyo waxgarashada isagu kuwa xaqa ah xigmad buu u kaydiyaa oo kuwa daacadnimada u socdana waa u gaashaan isagu wuxuu dhowraa waddooyinka garta oo wuxuu xanaaneeyaa jidka quduusiintiisa markaasaad garan doontaa xaqnimada iyo garta iyo cadaaladnimada iyo jid kasta oo wanaagsan waayo waxaa qalbigaaga soo geli doonta xigmadda oo aqoontuna waxay ka farxin doontaa naftaada digtoonaanta baa ku xanaanayn doonta oo waxaa ku dhowri doonta waxgarashada si lagaaga samata bixiyo jidka kan sharka ah iyo dadka waxyaalaha qalloocan ku hadla oo qumanaanta waddooyinkeeda ka taga si ay jidadka gudcurka ugu socdaan oo ay ku reereeyaan inay xumaan falaan oo ay qallocnaanta kan sharkaa ku farxaan oo jidadkoodu maroorsan yihiin oo waddooyinkooduna qalloocan yihiin in lagaa samata bixiyo naagta qalaad xataa naagta qalaad oo hadalladeeda kugu sasabata taasoo ka tagta horseedkii yaraanteeda oo ilowda axdigii ilaaheeda waayo gurigeedu wuxuu ku fooraraa dhimasho oo waddooyinkooduna waxay ku dhaadhacaan kuwii dhintay kuwa iyada u gala midkoodna sooma noqdo oo waddooyinka noloshana ma ay helaan waa inaad ku socotid jidka dadka wanaagsan oo aad dhowrtid waddooyinka kuwa xaqa ah waayo kuwa qumanu dhulkay fadhiyi doonaan oo kuwa kaamilka ahuna way sii joogi doonaan laakiinse kuwa sharkaa waa laga goyn doonaa dhulka oo khayaanadana waa laga rujin doonaa